wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay aqoon kororsi iyo wacyigelin ku aadan talaalka ka hortaga oo afwareenka iyo shubanka kaasi oo dhowaan laga bilaabi doono guud ahaan dalka soomaaliyeed kulanka ayaa waxaa kasoo qeyb galay wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda jubbaland mudane axmed ismaaciil garas wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta dowladda jubbaland mudane cabdiwahaab axmed ismaaciil iyo wasiirka wasaaradda gargaarka iyo mareynta masiibooyinka dowladda jubbaland mudane cabdiraxmaan maxamed maxamuud xubno ka socday ururka dhakhaatiirta jubbaland iyo madax ka kala socotay w h o iyo unisef haddaba agaasimaha waaxda caafimaadka doctor cabdikariin oo warbaahinta la hadlay ayaa ugu horeyn ka warbixiya ajandaha kulankani laba talaal oo muhiim ah oo waddanka muhiim u ah oo muhiimad weyn u leh bulshada labadaas talaal oo kale ah midka ooforeenka ah iyo midka shubanka labada talaal oo ah laba ka hortaga laba cudur oo aada iyo aada muhiim u ah labadaas oo cudur oo kale ah mid shubanka oo caloosha ku dhaca gastroenteritis kaasoo haddii la daaweyn waayo keena dhimasho iyo halis sidoo kale xanuunka ooforeenka asaga laftirkiisa talaal asagana daawo u ah keligiis aan ahayn oo uu la socdo xanuunka menenjatiska la dhaho labada talaalba si guud wadanka muhiim uu yahay weliba deegaankeena aada iyo aada muhiim uu yahay sidaas darteed waxaa maanta iskugu imaanay in dhammaan bulshada ay ka qaadato wayelin wacyigelin guud iyo aqoon kororsi si ay bulshada u fahmaan ama u gaarsiiyaan talaalka faa-iidada uu leeyahay iyo dee bulshadeenna iyo caruurteenna faa-iidada uu leeyahay labadan talaal waxaa loogu talagalay in la siiyo caruurta ka yar shanta sano si uu uga hortago shubanka iyo xanuunada ku dhaca sambabada sida numoniyada sida aada labada socotaanba kan oo foreenka waxaa keena bacteria la dhaho streptococus pneumonia ka kalena waxaa keeno virus oo la dhaho retrovirus